إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenna warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad fiidnimadan ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ayaa galabta la wareegay mid ka mid ah fariisimiyaasha askarta dowladda federaalk ay ku lahaayeen gobolka shabeellaha dhexe ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa cagta mariyey xiro ciidamo taabacsan dowladda kenya ay ku lahaayeen deegaan hoostaga ah degmada faafi ee gobolka gaarisa ah ee ku hoos jira gumaysiga kenya waxaa la baahiyey muuqaal cusub oo soo bandhigaya howlgal ay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ka sameeyeen waddada xiriirisa balcad iyo muqdisho alkataayib al ikhbaariyah ayaa sii daysay muuqaalka weerar dhabagal ah oo ciidamada dowladda federaalk loogu geystay waddada xiriirisa xamar iyo balcad xaaladda magaalada awdheeg leh oo ay dhowaan la wareegtay walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa deggan iyadoo dadkii dagaalku ku barakacay ay dib u soo laabanayaan mid ka mid ah aqoon-yahanada ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa dowladda imaaraadka carabta ku tilmaamay cadowga koowaad ee ummadda soomaaliyeed suxufiga cabdimaalik muuse coldoon ayaa sheegay inuu isaga tegay magaalada burco kadib markii loogu soo bareeray xarig iyadoo la doonayey in loo ciqaabo hadal uu ku garab istaagay muslimiinta falastiin
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta ayaa galabta la wareegay mid ka mid ah fariisimiyaasha askarta dowladda federaalk ay ku lahaayeen gobolka shabeellaha dhexe dagaalyahano ka tirsan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa galabta la wareegay xirada ilbaq ee dhacda inta u dhexaysa balcad iyo deegaanka qalimow kadib markii ay isaga carareen ciidankii xasan garguurte ee xiradaasi degnaa kuwaasoo ka baqayay inay la kulmaan weeraro uga yimid dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab maadaama in badan oo ka mid ah asxaabtooda ay dubatay rasaasta mujaahidiinta halka qaarkoodna ay noqdeen maxaabiis gacanta lagu dhigay ciidamada dowladda federaalk ayaana markan isaga firxanaya maydaanka dagaalka waxaana xiradan ka horeeyey xirooyin dhowr ah oo ay isaga carareen askarta dowladda federaalka kuwaasoo hadda gacanta ku haya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada mujaahidiinta ayaa cagta mariyey xiro ciidamo taabacsan dowladda kenya ay ku lahaayeen deegaan hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa ah ee ku hoos jira gumaysiga kenya faahfaahinta warkaasi waa kan maxamed daahir ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin oo ka howlgala dhulka n f d ayaa saaka aroortii weerar cagmarin ah ku qaaday xero ciidamo soomaali ah oo taabacsan dowladda kenya ay ku leeyihiin deegaan la yidhaahdo biyomadoobe oo ah deegaan hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kenya ciidamada halkaa ku sugnaa oo si gaar ah ula shaqaynaya ciidanka afduubka ee dowladda kenya ayaa cagta furay kuwaas oo dhibaatooyin xooggan ku hayay dadka muslimiinta ah mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay xerada inta la xaqiijiyey dhimashada waa shan askari ciidanka mujaahidiinta al-shabaab ee howlgalkaasi fuliyey ayay u suurta gashay in ay dagaalkaasi ku soo furtaan afar qori oo a k ah iyo qori r b g ah waxaa la baahiyey muuqaal cusub oo soo bandhigaya howlgal ay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ka sameeyeen waddada xiriirisa balcad iyo muqdisho warbixin ku aadan muuqaalka waxaa inoo haya haashim cabdinaasir waxaa maanta mar kale la baahiyey muuqaal ku saabsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo howlgallo ka sameynaya waddada laamiga ah ee isku xirta magaalada muqdisho iyo sidoo kale degmada balcad muuqaalka waxaa lagu daawan karayaa ciidamada mujaahidiinta ah oo isku fidiyey waddada laamiga ah islamarkaana amniga sugaya iyadoo sidoo kale la arkayo dadka shacabka ah iyo ciidamada mujaahidiinta ah oo wada sheekaysanaya taas oo muujinaysa sida dadka shacabka ah ay u soo dhoweynayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa gebi ahaanba waddadaa isaga cararay oo aan lagu arkaynin ciidamadii dowladda federaalka ah islamarkaana waddadaa dhigtay isbaarooyinka xaddhaafka ah ee sida joogtada ah ay dadka lacagta uga qaadi jireen dadka baabuureyda ah ee laamiga maraya iyo kuwa kale caadiga u jooga farxad ayaa laga dareemayaa maadaama aysan jiran wax isbaara ah ama dhibaatooyinka ay kala kulmi jireen ciidamada dowladda federaalka dhanka kale muuqaalkan maxamed dahar waxa uu ku faafayaa baraha bulshada iyadoo mar kale oo cabsi iyo welwel ku baaray dowladda federaalka oo muddooyinkii dambeba qalqal dhanka amniga ah oo ku haystay magaalada muqdisho muuqaalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay baraha bulshada lagu arkay muuqaal kale oo muujinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku sugan waddada isku xirta afgooye iyo muqdisho gaar ahaan aagga lafoole halkaas oo ay amniga ka sugayeen sidoo kale maxamed muuqaalkan wuxuu ku soo baagmay iyadoo alkataabi ay baahisay kelimada uu afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere oo ka jeediyey gebagabada xaflad qalinjebinta akaadamiyadda sheekh cabdulaahi axmed sahal halkaas oo uu kula hadlayay rag qalinjebiyey isagoona u sheegay in hadda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gaareen inta u dhexaysa balcad iyo muqdisho iyagana laga doonayo inay dhammaystiraan inta dhiman
waxay u baahan tahay insha allahu tacaala balcaday maraysaa iyo xamar dhexayse inaad xamar gelisaan insha allahu tabaaraka watacaala
alkataayib al ikhbaariya ayaa sii daysay muuqaalka weerar dhabagal ah oo ciidamada dowladda federaalk loogu geystay waddada xiriirisa xamar iyo balcad faahfaahinta muuqaalka waxaa la diyaar ah cadnaan xaaji muxsin kani waa muuqaal soo bandhigaya dhabagal ka dhacay inta u dhexaysa muqdisho iyo balcad kadib markii ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku ekeeyeen askar ka tirsan dowladda federaalk oo socod ku jiray dagaal kooban oo dhacay kadib ciidamada dowladda federaalk ayaa waxaa laga dilay askar iyadoo laga furtay laba qori oo nooca durandooriga u dhaca ah iyo laba baasuuke hubka laga furtay ciidamada dowladda federaalk ayaa qeybaha dambe ee muuqaalka lagu soo bandhigaya iyadoo inta dagaalka socdo la arkaya ciidamada dowladda federaalk oo firxanaya kadib markii ay arkeen dagaalyahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kusoo taqadumaya xaaladda magaalada awdhiig leh oo ay dhowaan la wareegtay walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa degan iyadoo dadkii dagaalku ku barakacay ay dib ugu soo laabanayaan waxaa warbixintani ka diyaariyey waryaheena cabdulaahi soomaali
halkani waa magaalada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose oo toddobaad ka hor xarakada shabaabulmujaahidiin ay dagaal kula wareegtay kadib markii ay soo weerartay fariisimihii ciidamada dowladda federaalka ay halkan ku lahaayeen iminka waxaan gaari ku dul marayaa bundada magaalada awdheegle oo muddo dheer u xareeday ciidamada dowladda federaalka ah nabadgelyo ayaa magaalada ka jirta waxaana hareerahayga ka muuqanaya dad xoolo wata iyo kuwo kale oo magaalada ku sugan waxaana jawiga uu yahay mid xasiloon halkan waxaa ka muuqda qalab ka mid ahaa kii ay isticmaalayeen ciidamada dowladda federaalka ah sidoo kale waxaan u jeedaa ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin oo magaalada ku sugan dadkii magaalada ka barakacay ayaa iminka dib u soo noqonaya iyadoo dhibaatooyin waaweyn lagu qabay ciidamada dowladda federaalka ee ku sugnaa magaaladan halkan waxaa ka muuqda burburka dhismayaal ay duqeeyeen diyaaradaha dagaalka ee dowladda etoobiya oo fuustooyin waxyaabo qarxaa ku jiraan magaalada kusoo tuuray maalinkii dagaalku dhacay galabkeedii dad shacaba ayaa halkan ku dhintay kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen suuqa magaalada awdheegle oo aan tegey waxaan ku arkay ganacsiga oo dib u bilowday ganacsatada qaarkood waxay inoo sheegeen inay ku faracsan yihiin in xarakada shabaabulmujaahidiin ay magaalada la wareegto nin dhallinyaro ah cajiin ka shaqaynaya ayaan la kulmay asalaamu calaykum waraxmatullahi magacaaga najiib maxamed share makiinad ayaa kuu shidan maxaad ku qabanaysaa badaraa ku shiida iyo gahwaa ku shiida galeyaa ku tuma galeeya ku shiida ka waran bal hawshaada ganacsiga say u kala socon maasha allah nad alxamdulilah walwal ma gabno ina lamadii beer hore cadde aya ku faylen maasha allah aad aan wanaagsan tahaldahay bal ka waran hadda meesha xarakada shabaab almujaahidiina la wareegtay amnigu sidee yahay wallaahi alxamdulilah idnila haddoysa ma lahan shaqadayna iska wadanaa shaqada furaanan dhahay waan furnay idna dhiwaysa ma laha aaday u kala socotaa shaqada si wacan ha alxamdulilah ilaahay ku mahadsan goortaad rabtaa socon kartaa habeenka habeenkii waa socon kartaa cid kula hadlaysa ma lahan maalintiina sidoo kale alxamdulilah ilaahay aa ku mahadsan waayahay bal bulshada deegaanka haddaad tihiin labada maamul maamulkan iyo maamulkii hore la eriyey dowladda federaalka ayaa idiin roon wallaahi maamulka harakada wax ka fiican wax ka fiican aniga ka aan ka doorsanayno ma lahan sabab sabab amnigeeda iyona waxaa waaye hoolahaaga iyo nafsadaada aaminaad tahay cid Wee.
adig ugu baqnaysa ma lahan yaa cid adig ka cabsanaysa ma lahan in allah ahayn haa ilaahay ka sog cid adig aa ka cabsanaysid ma lahan wee haa nafsadaada waa ku ilaashan tahay naftadaada waa ku ilaashan tahay maalkaagu ku ilaashan yahay yaa maalkaagu ku ilaashan yahay waa ku ilaashan yahay maalkaagu ku cid ilaashan ku hadgudbaysa ma lahan maalkaagu ku ilaashan yahay waa ku ilaashan yahay maalku haa alxamdulilah maalkaa waa ku ilaashan yahay nafsadaada sidoo kale cid ku dhibaysa ma lahan alxamdulilah maamulka kale ee dowladda federaalka ahna wallaahi walwalaa lagu shaqaynaa mar ahaan iyagay isku dhacaan mar ahaan walaayaday soo dhex gashaa aday welwalna ma ka bahin maxaa dhibaad ku qabteen ciidankii dowladda federaalka halkan jooga waxaan dhib aan ku qabnay een, aa, habeenkii adoo socod ma soo kartid maalintii een, aa, haddii qofka ku soo maago waa ku qabsanaa intay ka timid waa kuwadaa shaqadaa lagaa joojinaa ama taas ka sokow iyagaaba isku dhacaaya xabadaa la kala tuuraaya waa kala ordayn habeenkii magaaladan lama soco jirin miya habeenkii lama soconaayo ishaa la soo tukanaa ilaa iyo laba sac intaasay ku ag tahay bis Ee, marka muddo lix sanaa saasaad ku jirteen muddo lix san intaasaan ku jiray hadda alxamdulilah hadda makiinadaada habeenkii ilaa intee saaca ay shaqaysaa hadda wallaahi waa iska shaqayn kartaa adaa daalahay saas leewaa adaa daalahay bas Hey, aday kugu xiran tahay Aye.
haa wax xir ku dhahay ma laha hey, aad baad Ah.
umahadsantahay sidoo kale nin ka mid a odayaasha deegaanka ayaa inoo warramay waxaanu sharaxaad ka bixiyey sida xaaladda magaaladu ay tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga يعقوب شيخ أحمد صديق yaaquubow ee ku soo dhaweyd cad salaamka alfurqaan bal ka waran ee magaaladan uu dheglo hadda joogna xaalkeedu siduu yahay caladdu waa fiican tahay boqolkii boqol waxa dhibi haddaan sheegaya ma jiraan Ee, waa nima qabnaa ee, maamulka islaamka waana la joogaa wax dhib ah haddaan ka haysano haba yaraatee ma jiraan Ee, magaaladana waa degan tahay wax dhib ah ma jiraan ilaah maxadiis waanu ku fiicanahay waanu ku degannahay ka waran bal hadda hadda xarakada shabaab almujaahidiina meesha ee ka talinaysa maxay idin yidhaahdeen maamulku markay idinla kulmeen waa noo yimaadeen wax dhib ama noo sheegan odayaasha degmaddaa tihiin waana loo yeeray ee wax dhib had idinku hayno ama xisbiga idinku hayo ama ee, idinku hayn amay jiraan maya waxaad eh, xisbida ambahe eh, oo jabhadda ninkii dhib idin geystay sheega wax dhib idin sheega wax dhib haddana loo geysta ma jiraan waa deganahay magaalada marka dadka ay baheen kuwii oo gantaalka u soo tuurtuuray oo guryaal ku baaba'een oo dad ku dhinteen oo dad ku dhaawacmeen waa iska jiraan oo xamar ahayd iska jiifaan maadaama oo haddana oo naloo joojiyey ee, hadda taas ilaah ugu mahadiyaynaa insha- insha allah marka halkan duqayn baa ka dhacda miya markii een ciidanka dowladda federaalka laga qabsaday aa waa ka dhacday guri sheeqa leh aa ku baaba'ay dad oo ku dhintay oo hoola ku dhinteen oo dad ku dhinteen oo dad ku baaba'een ee, saasay wax u jiraan marka hadda een xaaladdu waa kala degan tahay hadda hadda xaaladdu waa kala degan tahay wax dhibaata ay jira ma jiraan dadka baheenna mujaahidiinta waxay ku baaqeen inay soo laabtaan oo magaalada ay iska imaadaan ay isku deganaadaan odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellaha hoose qaarkood ayaa waxa ay soo booqdeen magaalada owdheegle suldaan ibraahim maxamed nuur oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa suuqa gudihiisa inoogu warramay Een, halkan waxaa ka muuqda walaale waa awdhigil meeshada aan joogno suuqii awdhigile weyne ayaan joognaa daraad markii dagaalka u dhacay waa nimid qof ibnu aadan laguma arkaynin bulshadii waa ka kala carartay waxaan moodnay ma guryaha fiqsan rabaan dadku xagee ka kala jiraan baan isleheen kadib markii een, xarakadu ay timid oo ay- raayadu ay sureen oo meel walba raayada ka istaagtay waxaa ilaahay qadarkiisa isla markii soo muuqday bilicdii magaalada iyo deegaanka ayaa soo muuqday raayadii waxaa ku hoos nool haddeer bulshadaas muslimkaad u jeedid oo faraha badan haddii caanoley ahaan laheyd iyo haddii qudaari ahaan laheyd iyo haddii aan suuqli kale ahaan laheyd dhammaan waa la soo camiray magaalada waxaan loo soo camiray si aan caadi ahayn ma haddaasaan ilaahay ugu mahadinaynaa waxaan leenahay ragga mujaahidiinta walaalaha ee u diyaargaroobay in ilaahay dhiiggooda ku furto muslimkan waxaan idin leenahay jazaakumullahu khayran aabbayaashiin ayaan nahay waasidiin ayaan nahay waalidiintiin ayaan nahay waa idin garab taaganahay waa idin daba soconnaa waxaad samaysaan dagaalku waa kan dagaalkii la rabay waa in muslimiintu guryada ku soo laabtaan masaajidada soo amirmaan dugsiyada soo amirmaan magaalada soo amiranto ayay ahayd hadafka laga lahaa waana la gaaray oo jazaakum allahu khayran sidoo kale waxaanu waraysanay suldaan cabdulaahi suuley oo ah suldaanka beesha bergdir ee gobolka shabeellaha hoose oo asiguna owdheegle ku sugan suldaan kusoo dhaweyd cabdisalaam gaal furqaan ee, waa dhowahay bismillahi alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan maanta waxaan joognaa suuqa u dheegle waa ka hadda ee, matoorku dhawaaqayo dadku ay adeegooda caadiga iyo badaradooda ay shiidanayaan iyo afiradooda suuqa ayaan joognaa dukaamada ay wax way furan yihiin qanimadii laga qaaday xerada ayaa meel kasta dadka ay ku haystaan oo arkaysaa asaarteedu ka muuqata hadda maxaa ku muuqda hadda waxay muuqda sariirihii oo ciidamada dowladda federaalka ah lahaayeen ha ha ciidan ay lahaayeen waa sariirahoodu waa kuwan halkan yaalla iyo siligga lagu xeeri jiray sidoo kale sariiro ayay lahaayeen tiro badan oo laga qaatay iyo agab maacuun baa laga qaatay wax badan baa laga qaatay marka sidee u aragtaa maanta inaad owdheg la dhex joogto wallahi aniga farxad bay aniga iyo kolley intii muslimiina ay u tahay dadkii mar hore meeshaan ugu horey ugu dambaydaan kamid aha u dhegle aad baan u farxsanayn maanta imaada iyadoo raayada islaamka ka taagan tahay oo ilaahay shariicadiisa lagu maamulahayo oo wilaayada ay ka furan tahay aad baan ugu farxsanahay intaasi kadib waxaanu la kulnay suldaanka beesha xawaadle ee koonfurta soomaaliya suldaan aadan tifow ilaahay baa ku mahadsan maanta oon xeradii ku soo wareegay meeshii ayaga bakhtigoodii oo kii taliyahooda ahay meesha yaallay oon ku soo wareegay oo agabkii laga qaatay aan arkay oo hadda magaaladii ku dhex wareegay oo dadkii ganacsigoodii hawshooda ay kala socota aad baan ugu faraxsannahay maasha allah waxaan leeyahay awdheegle iyo bariire iyo zabiib iyo inta lamid oo la furan doono biidnillaahi tacaalaa waxaa wax lagu noqon karaa kitaab alla waaye waxa guul lagu gaari karana waa asaga ilaahay subxaanahu wa tacaala asagaana abuurtay maslaxaddeenana asagaa yaqaanno annaga maslaxaddeenna kagama aqoon badnin marka ilaahayna wuxuuna amray inaan kitaabkiisa ku dhaqanno marka ummadda waxaan leeyahay islaamka ha la taageero insha allahu tacaalaa kii ducaynaa ha duceeyo kii maal bixinaa maal ha bixiyo kii naftiisa bixinaa ha bixiyo jawiga magaalada owdheegle ayaa waxa uu muuqdaa in uu caadi ku soo noqonayo waxaana sidoo kale ciidamada dowladda federaalka ay ka carareen magaalada beriire oo owdheegle ay xiriir leeyihiin derisna ay yihiin sidoo kale sabiid ayaa waxaa dagaal looga kiciyey ciidamadii dowladda federaalka ee halkaa waxaa xusud mudan in waddada isku xirta muqdisho iyo awdheegle ay toos u furantay halka markii hore wareeg dadku ay mari jireen waxaa sidoo kale bulshadu ay ii sheegeen in magaalada awdheegle aanu soo geli jirin gaadiidka dadweynaha islamarkaana magaalada meel geeska ah lagu deji jiray wixii raashin ah sidaas aawadeedna gaari dameero magaalada gudaheeda raashinka lagu keeni jiray laakiin iminka gaadiidka xamar ka yimiday magaalada gudaheeda ayuu toos u soo istaagayaa dadka ku sugan magaalooyinka sabiid awdheegle iyo bariire ayaa waxa ay dareemayaan iminka xasilooni iyadoo ay la joogaan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxaana indhahigu qabteen dadka shacabka iyo ciidamada oo isla falgelaya islamarkaasina wada sheekaysanaya cabdulahi soomaali warbaahinta alfurqaan awdheegle shabeellaha hoos
mid ka mid ah aqoon-yahanada ku nool magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa dowladda imaaraadka carabta ku tilmaamay cadowga koowaad ee ummadda soomaaliyeed tafaasiisha warkaasi waxaa noo soo jeedinayaa farxaan cali
rofesor yaxya caamir oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaalida ee ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa sheegay in dowladda imaaraadka carabta tahay cadowga koowaad ee soomaaliya wuxuu tilmaamay inay ka mid tahay imaaraadka dowladaha loo adeegsado burburinta ka socota qaybo ka mid ah caalamka islaamka sida suudaan naijer iyo dalal kale wuxuu intaa ku daray in dowladda federaalka aanay lahayn awood ay isku hortaagto damaca imaaraadka carabta imaaraadkuna meelo badanay wax lugaha kula jiraane aniga waxaa u arkaa cadow koowaad inay yihiin safaaradoodaa maraa laga wacaa tegey xoogaa siyaasada aad uga muranay adiga ekonomistataa noo soo diyaari meelaha aan ka wada qabsan karno kalluumaysiga beeraha iyo xoolaha saddexdaas aytamo oo ii darsada waxa aan ka hadlayna ma ahayn imaaraadku anaga keliya maaha suudaana aragta waxa ka socda maali wadamo badan oo layidhi waa la burburinaa waxyaabaha loo adeegsaday imaaraadku qayba ka taha mar waxay ku leeyiin dowladda imaaraadka anaga ma ahana shirkado waaye d b g shirkado waaye dahabka ugu badan yaa qudo yaa qaadanaya intaasoo sano iyada iyada lafteeda kabar waa shirkado oo imaaraati ah oo shirkado kale haddana aad uga sii hadlo marra magacyadooda lawada yaqaana kasii hoos shaqeynaayo oo wadamo kale ah meeshaas marka labada dhinacba hadda waxay is leeyihiin somaliland la jirta mucaaradkeedana waa la jiraan marka bolosi saasoo layska yaqaan oo imaaraadku ay isticmaalaan dowladdu inay go-aan adag ka qaadato dowladdiina ma qaadan karto waxaa dhedheldaraqaa uga socdo imaarada waa khaldantee bax ma dhihi karaa hal maalin imaaraadka carabta ayaa waayadii u dambaysay sii laba jibaaray damaciisa soomaaliya ee ku aadan boobka khayraadka ceegaaga mandiqadda isagoo galaangal siyaasadeed oo xooggan ku leh dowladda federaalka iyo maamulada kale ee ka jira dalka iminkana gacanta ku haya ilaha ugu muhiimsan dalka sida dekedaha somalilan puntland iyo muqdisho waxaa xusid mudan in kol sii horaysay dowladda imaaraadka isku dayday damaceeda qaadashada jasiiradda ugu weyn soomaaliya ee suqdara oo ka kooban afar jasiiradood oo ku taalla halka kala qaybisa labada badood ee istiraatiijiga ah oo ah badda cas iyo badweynta hindiya islamarkaana u dhow xeebta gobolka bari ee uu ka arrimiyo maamulka isku magacaabay puntland isku soo wada duuba dadka la socda siyaasadda soomaaliya ayaa sheegaya in imaaraadku ayba xasan sheekh kala wareegeen hogaaminta maamulkiisa iyo guud ahaan dalka iyagoo tilmaamay in xasan isagoo furimaha jira ay imaaraadka farta ugu yeerayaan sidaba dhacday maalmihii lasoo dhaafay oo la arkay mar uu ku sugnaa gobollada dhexe uu muqdisho ugu yeeray dhaxal sugaha imaaraadka sheekh shaqbood nahyaan al nahyaan taasoo dhalisay in isludurbadiiba xasan sheekh uu keligii diyaarad ka soo raaco moqokori isagoona halkaa uga soo tegay xubnihii kale ee igu sawirta kula wehelinayay gobolka hiiraan saxufiga cabdimaalik muuse coldoon ayaa sheegay inuu isaga tegay magaalada burco kadib markii loogu soo bareeray xarig iyadoo la doonayay in loo ciqaabo hadal uu ku garab istaagay muslimiinta falastiin faahfaahin ku aadan waa kan mar kale iyo cadnaan xaaji muxsin suxufiga ka shaqeeya ismafalka dadka masaakiinta ah ee cabdimaalig muuse coldoon ayaa isaga baxay magaaladii uu ku noolaa ee burco kadib markii nafsadiisu ay halis gashay qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook ayuu ku sheegay inuu isaga tegay magaalada burco wuxuuna yidhi waan ka tegay burco xalay ayaan guuro kaga baxay magaaladii burco kadib markii aan ogaaday in la go-aamiyey in la ixidho hadda waxaan ku suganahay meel aan ku dareemo amni sidaasi waxaa yidhi cabdimaalig muuse coldoon arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii uu aragti ka dhiibtay warbaahinta aljaziira gaar ahaan wuxuu ka hadlay ololaha lagu doonaya in lagu soo barkiciyo muslimiinta khaza lana geeyo gobolada waqooyi arrintaas oo uu maamulka somalilan ku raadsanayo ictiraaf coldoon ayaa aragtidiisa uga soo horjeestay hadal uu wasiirka dibadda ee somalilan kusoo dhoweeyey qixitaanka reer khaza wuxuuna yidhi innagu waxaanu nahay soomaali wasiirkanna ma matelo oo wuxuu matelaa maamul calooshiis u shaqaysta ah hadalkaasi dartiis ayay naftiisu halis u gashay lamana oga hadda meel uu ku sugan yahay dhegaystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna fiidnimadan waa naga intaa